والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax isniin ah taariikhduna waa labaatanka bisha shawaal sanadka waa kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho dowladda ridada turkiga ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada cagmarinta ah ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan xeryaha maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada jamaameh ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee gado ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgallo ay ka sameeyeen suuqa degmada ceelcadde ee wilaayadaas munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas kooxda ridada soomaaliya ayaa dhex maquuranaysa fadeexad culus oo la xiriirta xatooyada iyo musuqmaasuqa saadka maleeshiyaadka ridada
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa loogu yeeray militariga waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi afar askari oo murtadiina dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa madaafiic shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ah ee deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho waxaana duqeyntaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiina dowladda ridada ee turkiga ayaa walaa xoogan ka muujisay weerarada cagmarinta ah ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan xeryaha maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay xaaris cabdulqaadir waxaa sii kordhaya walaaca ay dowladaha caalamka ee cadowga ka muujinayaan in ay burburto kooxda ridada soomaaliya ay ciidamada ajaanibta ay ku ilaaliyaan magaalada caasimadaha ee muqdisho saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda dabadhilifka ee turkiga ayaa ka dardaari weriyey maliishaadka ridada ee sida aadka loogu naafiyey dagaalada ka socda wilayaadka islaamiga ee soomaaliya jenaraal turki ah oo muddo ku dhow soddon maalmood ku sugnaa dalka soomaaliya ayaa warbixin u gudbiyey rajab dayib erdogan madaxweynaha turkiga waxa uu ku sheegay in kumanaankii maliishaadka gorgor ee tababarada la siinayay shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku kala daateen weeraro la-ayaan ah oo ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobollo dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya u qaybsamaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha turkiga ahaana sarkaalkii baaritaanada ku sameeyey saraakiishii fulisay inqilaabkii dhicisoobay ee dalka turkiga ka dhacay sanadii labada kun lix iyo tobankii ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegey magaalada muqdisho si uu ugu kurgalo xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee soomaaliya jenaraalkan ayaa baaritaan ku sameeyey xaaladda ay ku sugan yihiin maliishaadka loo yaqaan gorgor oo ah calashadu shaqaystayaal uu turkigu dhisayay shantii sano ee lasoo dhaafay elwarado ayaa sheegaya inuu qaybsamaha ciidamada ee erdogan uu gudbiyey warbixin uu ku sheegayo in khatar weyn ay uga soo food leedahay soomaaliya intii warbixinta diyaarinayay ayuu kulamo qarsoodi ah la yeeshay saraakiishii maliishaadka gorgor ee ka badbaaday weerarada laayaanka ee mujaahidiinta anigu waxaan ka socdaa madaxweynaha turkiga xogtaan idinka aruuriyey lama wadaagi doono madaxweynihiina ayuu yidhi sarkaalka turkiga oo ah mas-uul xogta uu ka qaaday niyadda ugu dejinayay in uusan sirtooda u gudbin doonin xasan gurguurte wuxuu carabaabay in qayb ahaan ay u burbureen maliishaadka gorgor ciidankii turkigu tababaray burbur ayay qarka u saaran yihiin marka laga soo tago kuwa lalaayay hubkiina laga qaatay ciidamada nool ma haystaan niyad dhis iyo dhiirigelin haddii xaaladdu sidan ay kusii socoto shaki kuma jiro in marka la gaaro bisha disembar labada kun afar labaatan ay dalka soomaaliya la wareegi karaan al-shabaab ayuu yidhi sarkaalkan turkiga ee socdaalka qarsoodiga ku tegay muqdisho ayaa carabka ku adkeeyey in qalabkii ciidamada gorgor qeybo badan oo ka mid ah ay gacanta ku dhigeen cadowga ula jeedo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalada adag kula jira malishaadka kooxda ridada soomaaliya iyo ciidamada kufaarta afrikaanta uqeybsamaha ordogan ee arrimaha ciidamada ayaa soo hadal qaaday musuq maasuqa baahsan ee ka dhex jira maliishaadka kooxda ridada isagoona toos ula hadlay askarta iyo saraakiisha ku hadli karay luuqadda turkishka wuxuu sheegay in darajooyinka ciidamada lagu kala dhex gato xeryaha ay mas-uulka ka tahay wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda ridada arrinkaas oo ah fadeexad kale oo si kale furfuri karta maliishaadka kooxda ridada darajooyinka ciidamada la siiyo ayaa iyagoo iib ah lagu dhexnaadiyaa xeryaha ciidamada saraakiil ka soctaa villa soomaaliya oo dalaaley ah ayaa darajada hal xedegle ku iibinaya laba kun oo dollar halka laba xedegle lagu iibinayo laba kun iyo shan boqol oo dollar darajada saddex xedegle ayaa lagu iibinayaa saddex kun oo dollar sida ku cad macluumaadkan uu bixiyey sarkaalka turkiga ee xogta ururiyey darajada ciidamada sarkaalka gorgor ee gaashaanlaha ah ayaa la siisanaya afar kun oo dollar halka darajada generaalka ay gaartay toban kun oo dollar ugu dambeyn sarkaalkan ay kula taliya kooxda ridada ee hogaamiyo xasan sheekh inay dib boorka uga jafto ciidamadeeda inta aan la gaarin bisha disembar ee sanadkan xilligaas oo dalka soomaaliya ay isaga bixi doonaan inta badan ciidamada kufaarta afrikaanta iyadoona lasoo afjarayo howlgalka atimis socdaalka sarkaalkan ayaa la rumaysan yahay inuu ku beegan yahay bil ka hor intii xasan gurguurta uu badda iyo bariga soomaaliya ku wareejin dowladda dabadhilifka ee turkiga mahadsanid xaarif bulshada ku dhaqan degmada jamaameh ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacweed dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxuudiin abow ayman ayaa warbixintan inoo haya dhowaan ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ku dhawaaqday xamlo daacawadeed ka hirgashay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taas oo si isku mid ay uga wada faa'iidaysanayaan guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada kulamo dacwi ah duruusii joogtaha uga baxaysa maraakiista iyo masaajidda oo ay dadku si firfircoon uga faa'iidaysanayaan ayay kulmisay xamlada guud ee uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada iyadoona maalmo gudahood ay xamladu xaqiijisay qayb ka mid ah guulihii ay hiigsanaysay haddaba toddoba maalin gudahood maxay noqdeen midhaha laga dhexlay maalmo isdabajoog ah oo ay duruustu si weyn uga socoto deegaana ka tirsan jubbada hoose qofka muslimka ahi marka waa inuu ku dadaalaa oo uu ogaadaa qofka lixdan arrimood helayaa waa ayo oo qofka shahaadada ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay ka mid tahay goobihii ugu horeeyey oo ay ka hirgashay xamladu halkan oo ay si weyn u qaabileen guud ahaan bulshada iyagoona siyaabo kala duwan uga faa'iidaysanaya casharada la bixinayo dumarku waxay ka mid yihiin qeybaha sida weyn uga faa'iidaysanaya dowladda iyagoona doorkooda qaadanaya duruus kala duwan oo muhiim ah qaybna ka ah casharada laga dhaxlay xamladan cilmiga ah ee loogu magacdaray caalim ka mid ah culimmada iyo mas-uul ka tirsanaa mujaahidiinta oo ah sheekh cabdiraxmaan xudayfa waa kuwan iyaga oo soo bandhigaya dhinac ka mid ah waxyaabihii ay faa'iideen الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل qaar ka mid ah dumarka ka qayb qaadanaya xamladan dacwiga ah ee ka socota degmada jamaame oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaa shucuurkooda cabiraya waxaan joogaa degmada jamaame waxaa noo socota dowro dowradaas oo magaceedu yahay shahiid cabdiraxmaan xudayfa boqolaal habeena kasoo qayb galeen waa ku faraxsanna dadka shacaarkooda iyo farxadooda iyo wax mala soo koobi karo waxaan joognaa tobankii maalmood oo dowrida ee degmada jamaame waxaan dowro ku qaadanay markas faadimatu zahraa waxaa dowrada ay soconaysaa toban maalmood taawada aan ku qaadanayn waxaa ka mid ah alurjuudatulmii'iya almanduumatulxaa'iya waxaana ka faa'iidnay faa'iido aad u weyn ugu dambeyn ummad yahay cilmiga barta asagaa lagu cisoobaayey asagay cirkaa ku tageen caalim iyo sheekh cidlada asagaa laga weheshadaa meel cidood badan cilmiga sharciga waa deeq rabbaani ah balse ay isdhaafsadaan addoommada muslimiinta ah si ay u wada qaybsadaan khayrka dadkana oga digaan jahliga iyo shartiisa xamlada tan ee gashay maalintii toddobaad ee xiriirka ahna waxay timid iyadoo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu xil iska saarayo muhiimadda ah in bulshadu ay xoogga saarto aqoonta islamarkaana ay hesho waxay nolosheeda u kaashato ugana badbaado mugdiyada jahliga waa xukumkii diineede soonkana xoojiya waa darkii iyo xawdkii nebigii ka xajiya xooluhu intay xerada joogaan jihaadkana xubin ku yeesha sheerad xoola bixisaan ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee gado ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada ceelcadde ee wilaayadaas waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya ciidamada xisbada ay hay-adda al-amru bilmacruuf wa nahyi cani ilmunkar ee ka howlgala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo bandhigay waxyaabaha dhacay raashiin iyo daawooyin kuwaas ay ku gubeen goob fagaaro ah waxaana goobta fagaaraha waxyaabaha dhacay lagu gubaya ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelcadde iyagoona si weyn u soo dhoweey hawsha ay qaybteen ciidamada xisbada hay-atu bilmacruuf wa nahyi cani ilmunkar ciidanka al-amru bilmacruuf oo howlgal ka sameeyey degmada ceelcadde isagoo raashinka baarayey oo dhacay daawooyinka howlgal ay ku sameeyeen sidaas darteed meeshan waxay keeneen oo soo qabteen alaabta dhacday baa halkan taallo waa la gubayaa waa ku mahadsan yihiin markaas raashinkii oo la gubayo meesha iyo wixii daawooyinka la gubayo ayaan kor taagannahay waxaana soo dhoweynaynaa aad u soo dhoweynaynaa siday wax u qabteen awal ilaahay baa mahadle saaka waxaan taagannahay fagaaraha weyn ee degmada ceelcadde xarunta walaayada gobolka gado oo lagu gubayo raashin dhacay daawooyin alaabtaas oo dhacday ay soo qabteen ciidanka xisbada arrintaas aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay ilaaha ka ajirsiiyo haddee raashin dhacay waa sun waxyaabaha lagu soo moobay ka mid tahay waxyaabaha cudurrada halista laga qaaday ka mid tahay way ku mahadsan yihiin waxay sameeyeen howlgal bay sameeyeen raashinkaasay soo qabteen waana aragnaa haddana hortanadaa lagu gubayaa annagana waxaan ku taageeraynaa arrintaas inay mar walba inay arrintaas sameeyaan bulshada ay dhex kacaan waxaa hortayda yaallo cuntooyin dhacay raashinka sida burka bariiska saliidda sokorta iyo bagaashka yaa hortayda yaallo oo hadda lagu gubahayaa ilaahay baa mahad howlgalkaas waxaa fuliyey al-amru bilmacruufi wanahyi cani ilmunkar ayaa howlgalkaas fuliyey annagana waa ku garab taagan waana ku taageeraynaa waxaan ka soo qayb galnay saaka haddaan nahay odayaashii degmada ceelcadde maqarka wilaayada islaamiga ee gedo meel lagu gubahayo waxyaalaha kala duwan ee dhacay arrintaas oo ay fuliyeen khayr allaha siiyee qaybta amniga xisbada al-amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ay fuliyeen baaritaan dheer markay ku sameeyeen magaalada waxyaalaha kala duwan ee dhacay ee dadka iyo duunyadaba maralka iyo dhibaatada u keenahayay arrintaas ayaan ka soo qayb galnay waa uga mahad celinaynaa xisbada qaybteeda al-amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee arrintaas ay sameeyeen iyaga oo ku xaqiijinahayo badqabka dadka iyo duunyadaba oo waa ku dhimanayeen hilibkoodana waa lagu dhibaatoonayey dadkuna raashinka dhacay waa ku jiranahayey kansar hadday ahaan lahayd buro hadday ahaan lahayd iyo cudurro kale oon la oqoon hadday ahaan lahaayeen intaba arrintaas marka waa arrin aan bogaadinayno oon hambalyaynayno oon ka mahad celinayno walaalihii sameeyey oo gartay jasaahullahu baan leenahay khayr allaha siiyo dadkanu waa in ay ku baraarugaan caafimaadkooda oo dalagyada ka soo baxahaya dalka midhaha dalka ka soo baxahaya oo nadiifka ah oonan kiimikada soo marin in ay cunaan dadkoodana ay baraan owlaaddoodana ay siiyaan taasna waa baaq aan jeedinayno ka wilaaye ahaan odayaashii deegaanka munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada galgadood marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya
خرجنا ظلمة الجهل إلى النور هدانا الله بمدرستي بمدرستي waxay ahayd munaasabad lagu maamuusayay labaatan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta qur-aanka taasoo ka dhacday degmada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ardaydan ayaa ahaa kuwa wax ka barta madrasatulicdaad litarbiyati lowlaada taasoo ah madarso ay wax ka bartaan carruurta oo ku taalla magaalada ceelbuura oo la aasaasay sanadkii kun afar boqol afartan iyo laba hijiri waxaa madarsadani lagu bartaa qur-aanka kariimka culuumtiisa caqiidada iyo culuum kale oo muhiim u ah carruurta xaflad lagu maamuusaya ardaydan dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday gudaha madrasada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida culimo ugaasyo nabadoonno waxgarada iyo sidoo kale waalidiinta dhashay caruurta lagu maamuusayo xafladda ugu horeyn ardayda ayaa goobta ka sameeyey bandhig ay ku muujinayeen heerka waxbarasho ay gaareen muddo saddex sano ah oo ay madrasadani wax ku baranayaan iyadoona waalidiintii goobta soo xaadirtay ay u riyaaqeen caruurtooda
مدرس الإعداد ذي العلية أعني بذاك مدرسة نادية لما أتى يدادنا إلينا بمنهج الرسول قد سعينا أهلا وسهلا يا ذوي الجلال بحفلة ظهيرة الجمال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عزيزتي؟ حالي طيب بخير والحمد لله وأنت كما تحبين وأنا كذلك بخير والحمد لله هل أنت طالبة من طلاب هذه المدرسة؟ نعم أنا طالبة من طلاب مدرسة الإعداد للتربية الأولاد الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول ugu dambayntii waxaa madasha xafladda ka dhacaysay ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida madrasadan madrasatu alcidaad litarbiyati alawlaad waa magaceeda si ka muuqdo waxa waaye dad yaryarba wax laga bara waxaana la barayaa ugu horreeya qur-aanka kariimka ah waa cinaayatu lqur'aan arrin aad iyo aad u weyn markaan si guud ahaan waxaan leenahay insha allahu tacaala juhdig inaad sii wadaan aad dadaashaan walaayadan waxay diyaar u tahay inay garab istaagto marka insha allahu tacaala waxaan isku ognahay dadaal iyo juhdi aan isku ognahay madrasatulicdaada litarbiyati lowlaada ayaa ka mid ah tobanaan madaaris ah oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasi oo lagu tarbiyeeyo carruurta laguna baro qur-aanka iyo culuumta kale ee diinta islaamka mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiin ayaa u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani dowradan oo loo qabtay dad boqolaal ah ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka bakaaryare oo dhaca duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka dowrada loo qabtay ayaa u badnaa dhalinyaro isugu jirtay rag iyo dumar kuwaas oo si weyn kaga faa'iidaystay dowrada uu u qabtay maktabka dacwada dowradan ayaa inta ay socotay waxay ardayda ku qaateen duruus ay ka mid ahaayeen kitaabka tarbiyatul islaamiya iyo muxaadaraad ka hadlayay xaaladda dacwada jihaadiga ah ee ka socota bariga afrika qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee al andalus ayaa ka sheekeynaya sidii ay uga faa'iidaysteen dowraadkan دليل مشروعية الجهاد هذا محل ومباثه قال الله تعالى إلهي مبر انفروا بها خفافا وجنيرتين بها وثقالا وإلتين بها وجاهدوا لجهاد بأموالكم مالكم لجهاد وأنفسكم نفتين لجهاد في سبيل الله إلهي درتيزن لجهاد ذلكم أرنتاتي خير لكم إسنسين خير بدن إن كنتم أديسين أتين تعلمون تتك ولو أديسين أتين كم شروط لا إله إلا الله شروطها ثمانية وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والكفر بالطاغوت كما كان لا إله إلا الله وما أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات آه كل أخياري ولي أو ديني آه نني شاغفة دي علم آه إلهيني أنفع ولني شاغي بريال كندورد إيه دان كفايسني نسوة إيو رجال ما إلا الرئيس عضي إيو صغير كفايديسني الحمد لله ما يوم أحد يعني أنتنك ما أحد يعني دادكي ولا يوينك أنتن جودي هنينك هنينكلي أو دين تهني لدوني لبكالك جيك ما إلا الرئيس أيو هنين لدون انجرنا dadkunka way diin halan sheego layle eray ilaa heer harake ilaa gobolha kubati ilaa degmaha martay ilaa tuulaha martay naniinlakooy idoodan naniinkakooy taas ilaahay anka maxadiyaan kollayoon dadki intaas juhdi egili ilaahay kole aakhaaradii oo miisaanjoonka kaba tan kale anti oo unumayla arraayis walnana baray antunku taabanana baray ee intaas juudi anana gidi haano layac waalimani weela walaalayaal kolley qiimo weyn oo ilaahayna siiye alxamdulilah nicmo weyn oo ilaahayna siiye ilaahayn ka hamdiyaan inigoo un ardaydan un dad walaalahan muslimiinta mujaahidiinta aduurinayn furan oo casharadana nayn faa'idi ilaahay ha hifdi islaamka allihi gowyaay maybu waha diinta untananin sheeni oo nanin lakooy oo dadku walaalahan e ini mar welba oo nahnaylaga maalanta on hayn alxamdulilah taasba ilaahay maadle nicmo oo unan koobo korno ilaahay lay koobo kor nicmatulislaami waaliimaani oo anka horeyta ya nicmooyin badan yaa ilaahayna sii dowradan diiniga ah ee lagu soo gabagabeeyey deegaanka bakaaryare waxa ay qayb ka tahay xamlad dacawi ah oo in dhowaalaba si dardar leh oga socotay deegaanada iyo tuulooyinka ku hareereysan degmada waajid oo ay degan yihiin silibiyiinta etoobiya iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta mahadsanid rabbaani ugu dambayntiina kooxda riddada soomaaliya ayaa dhex maquuranaysa fadeexad culus oo la xiriirta xatooyada iyo musuqmaasuqa saadka maleeshiyaadka riddada sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman xilli kooxda riddada soomaaliya ay marayso marxaladii ugu liidatay ayna wajahaysa qulqulutooyin gudaha ah ayay markan dhex muquuranaysaa fadeexado la xidhiidha xatooyo iyo musuqmaasuq lagu sameeyey saadkii maleeshiyaadkooda ee dabarsiga lagu keenay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa mar qura suuqyada muqdisho lagu arkay raashiinkii iyo shidaalkii dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ee osaga dowladda kaafirada maraykanka ee loogu yeero danab arrinkaas oo ka caraysiiyey taliska africom isaga oo qaaday tallaabo uu loojistikada kaga jartay maleeshiyaadkaasi maalmo kadib markii maraykanka uu qaaday tallaabadaasi ayaa waxaa safar deg dega ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya ibraahim sheekh muxiidiin oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka murtadiinta iyo murtad cabdilfataax qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga riddada iyagoo halkaas kulan saacado qaata kula yeeshay saraakiil ka tirsan africom kulanka ayaa ku soo idlaaday isfahmwaa maraykanka ayaana ka biyadiiday inuu dib u bilaabo lojistikadii uu siin jiray murtasaqada danab saacada kadib kulankaasi waxaa bayaan soo saaray wasaaradda gaashaandhigga riddada iyadoo ku qiratay in saadkii maraykanka uu bixiye lagu iibsaday suuqyada magaalada muqdisho si ay u qanciso xukuumadda siliibiyad ah ee washington ayay sheegtay in xabsiga ay dhigtay saraakiishii ku lugta lahaa falkaasi xatooyada ah ayna gacan bir ku qaban doonaan ciddii mar kale isku dayda inay ku kacdo tallaabooyin kuwaasi la mid ah murtad cabdulqaadir maxamed nuur oo ah ninka ku magacaaban wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu ku qiray inay jiraan wararka sheegaya in la musuqmaasuqay lojistikadii dowladda maraykanka ay siisay maleeshiyaadka danab waxaa la xaqiijiyey in guutada danab raashiin loogu talagalay inay ay dad saraakiila si oo aan ku talagal ah maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan suuqyada ligeeyaha dadka haddeer annaga raadka galay oo falagarasahana lagu qabtay baaritaankana uu ku socdo rag waaweynaa ku jiro balse dhibaatada ay kooxda riddada la daalaadhicayso keliya ma ahan lojistikada maraykanka uu siin jiray oo waxaa iyadana tallaabo taas lamida qaaday dowladda riddada imaaraadka carabta oo gebi ahaanba jaratay dhaqaalihii ay siin jirtay maleeshiyaadka daacadda u ah ee ka tirsan ciidanka riddada waxaa loogu yaro guddiga difaaca baarlamanka kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay joojisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay kumanaan maleeshiyaad ah oo ay qaab calooshood ushaqaystinimo usoo tababaratay bilihii shacbaan iyo ramadaan ayaysan xukuumadda abudubaay wax dhaqaale ah maleeshiyaadka hoostaga usoo dirin arrinkaas ayaana kusoo beegantay isbuucyo kadib weerarkii halyeynimo ee geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey xerada goordon ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu dilay saraakiishii ugu saraysay howlgalka imaaraadka ee soomaaliya kadib markii ay kooxda riddada la kulantay culeysyada ay saareen maraykanka iyo imaaraadka ayuu wasiirka gaashaandhigga nidaamka xasan sheekh sheegay inay ka daaleen tugsiga oo ah waxa ay meeshan ku soo gaareen shacabka soomaaliyeed meesha ay kaalinta ku leeyihiin oo ugu muhiimsan waa meeshaas tuugsi intaan ka badan ma wadi karo dowlad hebeley intaan nasiy maalin walbo lama wadi karo murtadkan oo hadalkiisa sii wata ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan ayna siiyaan lacago taakula ah laakiin waxaa la isweydiinaya ayaa ah sidii nidaam ay dowladihii reer galbeedka ku aamini waayeen zaadka maleeshaadkooda kuna iibsanaya suuqyada loogu aamini karo lacago malaayiin doolar ah oo laga soo ururiyo shacabka soomaaliyeed ee la daalaadhacaya gumaysiga iyo aafooyin kale ee sababtu u yahay nidaamka ridada ah ee dalka keenay kumanaan kun oo ciidamo siliibiyiin iyo murtadiin isugu jira doonayana in dalkan iyo dadkiisa muslimka ah ku maamulo nidaam kufri ah oo laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka muddo ka badan labaatan sano oo ay dowladaha gaalada taakuleynayeen kooxda ridada soomaaliya ayay hadda ka muujinayaan niyajab maleeshiyaadka ridada ayaana noqday kuwa taya ahaan u liita dhexdooduna uu ku faafay maandooriyaha iyo xatooyada taasi oo keentay in lagu tilmaamo kuwa ka xun kana liita maleeshiyaadkii dowladdii ridada afghanistan ee burburtay muddo labaatan sano ahna maraykanka uu tabantaaminayey hadda oo ciidamada kufaarta afrikaanta la qorsheeyey in dalka laga saaro dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa su-aalaha taagan kuna dhex guuxaya maskaxda dowladaha siliibiyiintai murtadiinta isugu jira ee kooxda ridada soomaaliya tabantaabiyo waxaa ka mid ah sida xukuumad xadaysa zaadka askarteeda loogu aamini karo amniga iyo mustaqbalka waddan dhan warbixintaas bashiirna waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu